shalay waxaa noo yimid injineero ka socda shirkad lagu magacaabo heco oo ah shirkadda qadatay dhismaha dekeda hobyo oo oo dalka turkiga ah iyo injineero soomaaliyeed iyo madax ka socotay shirkadda hobyo investment oo ah shirkadda u guntatay inay aruuriso dhaqaalihii lagu dhisi lahaa dekeda hobyo oo ganacsato soomaaliyeed ay u yihiin hormuud oo ay ugu horeeyaan ganacsatada reer galmudug injineerada timid cabdiwaaxidow waxay ahaayeen injineero hordhac u ah injineero kale oo imaan doona haddii ilaahay idma deegaanka injineeradan marka waxa ay qaabilsan yihiin meesha dekeda loo calaamadeeyey madaxweynaha galmudug mudan axmed cabdikaari qorqor uu dhagax dhigay inay kasii dhex doortaan meesha ay kaga haboon tahay meeshaas la dhagax dhigay dekeda hobyo meesha ugu sahlan sidoo kale inay qiimeyn ku sameeyaan waxyaabaha ama agabka kale ee la heli karo ee deegaanka ee la xiriira dhismaha dekeda hobyo sidoo kale inay ay ay ay cadir ku sameeyaan dhulkii loo asteeyey dekeda hobyo marka injineeradan cabdiwaaxidow ma tegi doonaan oo waxay hordhac u yihiin injineero tiro badan iyo shaqaale saaxad leh oo shirkadda aan sheegay ka kooban isugu jira soomaali iyo ajnebi waxaana insha allahu tacaala rajo ka qabnaa sanadka cusub tala doona maalmaha soo aadan shirkadda inay toos noogu bilaabato dhismaheeda maadaama wixii kale oo dhan ay soo dhammaadeen cabdiwaaxidow qalabkii dekeda lagu dhisi lahaana uu soo raran yahay hadday ahaa lahayd birtii cuslayd iyo wax kastoo dekeda aysan ka maarmaynin cabdiwax
muddo badana guddoomiye lagu taamayay dhismaha dekeda hobyo hirgelinta hadda dhismaheedan dekeda hobyo maxay kaga dhigan tahay dadka reer galmudug cabdiwaxido waa mahadsan tahay dekeda sidaad sheegtay muddo fog waxaa rajo laga qabay mar un in la dhiso laakiin qaabka markaan loo wajahay ayaa ka culus qaababkii marka hore loo wajihi jiray oo gacno shisheeye ama meel kale ayaa laga sugi jiray dhaqaale marka markan ganacsatadii ayaa abaabulka ugu badan sameeyey waxaana hormuud u ah oo ganacsatadii abaabulkaas iyo niyaddaas inay la yimaadaanna sababteeda lahaa dowlad goboleedka galmudug uga horeeyo madaxweynaha galmudug mudan axmed cabdikaariyo qoorqoor sidaad og tahay ganacsatada markeedii horena ayagoo hankaas qaba fakarkoodii shirar inta u qabtay ku mideeyey dhuusamareeb inay yacni dekadii ay xoog isugu geeyaan meelna arrintaa ka shaqeeyey haddeerna daba jooga meel kasta oo dekeda arrinteeda ay ku dhegtana kasoo fujinayay marka dowladda oo madaxweyneha madaxweyne axmed cabdikaari iyo qorqoor hormuudka u yahay iyo ganacsatada oo iskaashanaya iyo dadka deegaanka cabdiwaaxid oo ayagana ku tabarucay dhulkii ay lahaayeen ayaa markaan waxa ay ay maaragtay niyaddii la qabi jiray ay intii kasii xoojisay rajadiina intii ka dhoweysay marka cabdiwaaxid ow lacagtii dekeda lagu dhisi lahaa mar haddii la hayo oo shirkadii dhisi lahaydna lala heshiiyey qalabkii lagu dhisi lahaana la soo raray injineeradii dhisi lahaana hordhacoodii yimaadeen markan waxay ila tahay hawshii inay in un la sugaayo gudagalkeedii rajada ugu badan ayaana ka qabnaa haddii ilaahay idmo waktiga nagu soo aadan dekeda inay noo bilaabato insha allahu tacaala guddoomiye muhiimad caynkee ahday dekedan u leedahay dadka reer galmudug wallahi niyahow dekeda meeshay ku taalo waa bartamihii soomaaliya sidaad og tahana bartamaha soomaaliya waa meel istaraatiijiya waxaa ku hareereysan deegaano fogfog waa meel isku xirta inta af soomaaliga looga hadlo oo dhan cabdiwaaxidow hadday tahay dowlad deegaanka soomaalida dowlad goboleedyo kala duwan iyo meelo badan oo dad soomaaliyeed oo u baahan inay deked helaan ayay deris la tahay sidaad og tahay dekeda macmalka oo hadda shaqaysa magaalada badeecooyinka iyo gaadiidka ka dega waxay tagaan meelo ay ka mid tahay beled xaawo iyo baydhabo iyo meelo aada u fogfog marka haddii tii macmalka ahayd ay deegaanadaasi ay waxgaarsiinayso waxaa u malaynaysaa deked caalami ah oo maraakiib kusoo xiranayso qaabkay dadka soomaaliyed uga faaidaysan karaan marka muhiimad weyn ayay u leedahay dekadaasi maaragtay deegaanka iyo deegaanada kala duwan ee soomaalida iyo deegaanada xitaa aan soomaaliya ahayn intaba inay ka faa'iidaystaan abaahido warar baa sheegayay maalmahan soo baxayay caqabado dhinaca isqabqabsiga dhulalka oo aada uga taagnaa degmada hobyo arrintaas saamayn ma ku yeelan kartaa dhismaha dekada hobyo wax saameyn oo ay ku yeelan kartahay ma jiraan caqabadaha dhulkan inta badan waxaan la qabnaa deegaanada kala duwan dadka soomaaliyeed ay ku nool yihiin caqabad hadda gaarahoo na haysatahay ma jirto laakiin cabdiwaaxidow maadaama meeshii horumaro kala duwan oo isi saaran ay foolanayso oo ay ka mid tahay dekadii shidaalkii iyo waxyaabo kale dad badan oo dhul soo doonay inay gataan iyo kuwo kale ayaa maaragtay deegaanka imaanaya hadda waa fahmaysaa marka way imaanaysaa maadaama meeshii mashquul badan iyo saxmad ay abuurmayso oo bulshadii bulsho ka tiro badan ay meesha imaanayso in marka ay wax qaldamaan laakiin macnaheeda ma ahan in nabadgelyadii inay faraha ka baxayso dekadii iyo niyo iyo niyadjabna ay abuurayso